إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur warbaahinta alfurqaan qodobada duhurnimadan aan idinkugu soo diyaarnay waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaan u dhow magaalada jowhar ee xarunta shabeellaha dhexe sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa xaqiijiyay in lagu jebiyey dagaaladii ka dhacay magaalada ceelbaraf ee wilaayada shabeellaha dhexe waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dhambaal u diray ciidamada dowladda federaalka isagoona si ay fursad ay uga soo bixi karaan dowladda federaalka iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan wasiirka hore amniga dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo jireen askarta dowladda federaalk ee jooga qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa ka digtay suurtagalnimada weeraro xoogan oo ka dhanaa shisheeyaha iyo dowladda federaalk oo ka dhacaya muqdisho xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay dareemayaan amni darrow baahsan isagoona xasan sheekh ku eedeeyay inuu doonayo muddo kororsi dowladda federaalk ayaa canshuur xaddaafa kusoo rogtay bulshada ku dhaqan degmada afgooya iyadoona guri walba kusoo rogtay inuu bixiyo lacag boqol dollar ah warka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaan idinkugu haynaa xuudiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen diyaarad aan duuliya lahayn oo laga leeyahay dalka maraykanka intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door korona ee warkayaga duhur imiinkana u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo arbaca taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay shanta bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku beegan shanta bisha saddexaad ee maars oo sanadda laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaan u dhow magaalada jowhar ee xarunta shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacanta ku dhigeen deegaanka warciisa u dhow magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe deegaankan ayaa jowhar u jira masaafo dhan shan iyo labaatan kilomitir waxay goobjoogayaal sheegayaan in magaalada lagu arkayo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasoo ay isaga carareen ciidamada dowladda federaalka sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa xaqiijiyay in lagu jibiyey dagaaladii ka dhacay magaalada ceelbaraf ee wilaayada shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan warkan waxaa inoo ambaqaadaya waryaheena maxamed qaasim
sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa xaqiijiyey in lagu jebiyey dagaalla ka dhacay duulaadka ceel baraf askarna looga dilay dagaaladaasi maalintii shalay dagaalla culus ayaa waxa ay ka dhaceen duulaadka degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk oo weerar kusoo qaaday degmada sarkaal ka tirsan ciidankaas ayaa waxa uu xaqiijiyey inay ku jabeen dagaaladii shalay ka dhacay duulaadka ceel baraf islamarkaana looga dilay saddex askari oo iskugu jira maleeshiyaadka taabaxsan dowladda federaalka iyo kuwa bangaraf ee uu maraykanku tababaray waxa uu intaa ku daray in ay mucjiso ka haysato dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sababta ay dagaalada ugu jabeen ayuuna ku tilmaamay inay tahay xeelad militari waxaana joognaa hadda albarafka wax yar ogaa ifku muquudama ciidanku ay kusoo baxeen barxadda safoo banaanka jooga waxaa la dhalimaa liida walaalo waa mucjise ilaahay ummadan kusoo imtixaamaya aan nahay waa dagaal xoog laaga waa khasaare waa jirtaa dhimashadii dhaawac waa jirta waa dhimashana waa jirtaa dhaawacna waa jiraa dhimashana waa jirtaa dhaawacna waa jirtaa sarkaalkan hadalkiisa ayaa imaanaya xilli ciidamada dowladda federaalk ay ku jabeen dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka shabeellada dhexe iyadoo xusid mudan tahay in qaar badan oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka iyo saraakiishooda ay iska diideen in ay dagaalka galaan kadib markay arkeen xaqiiqda meesha ka jirta oo ay u caddaatay in aan laga hortegi karin awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo marba marka ka dambeysa qabsanaya deegaana hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe
waad mahadsan tahay maxamed waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dhambaal u diray ciidamada dowladda federaalka isagoona si ay fursad ay uga soo bixi karaan safka dowladda federaalka iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan faahfaahinta warkan waxaa la diyaaraha wariyaheena cabdulfataax faarax diiriye sheekh yuusuf sheekh ciise kabag dukada waaliga gobolka shabeellaha dhexe ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta al-shabaab uga warramay weerar khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalk oo shalay iyo maalintii xigtayba ka dhacay shabeellaha dhexe maruu ka hadlayay weeraradaasi ayuu yidhi in ciidamadoodu ay godadka ugu daateen ciidamadii iskudhafka ah ee dowladda wuxuuna xaqiijiyey inay jebiyeen gulufkii ay ku doonayeen inay ku qabsadaan deegaanadii laga xoreeyey waaliga ayaana xaqiijiyey in deegaanadii shalay lagu dagaalamay ay gacantu ku hayaan ciidamadii iskudhafka ahaana cidi ka harin ayna ka firxadeen hareeraha deegaanadii kuna laabteen halkii ay ka soo duulaan tageen iyaga oo rabay inay gudaha u galaan deegaanada si ay isugu sabiraan wuxuuna ciidamada dowladda federaalka ugu baaqay inay fahmaan shaxda ay siyaasiyiintu ku wadaan oo ay ku dheelayaan ciidamada si ay xaabada uga dhigtaan wuxuuna tusaale u soo qaatay shuute hadal u jeediyey ciidamada isagoona ugu hanjabay xabsi iyo dil midda kale waxaan leeyahay ciidamada ciidamada la qasbaaya ee murtadiinta ciyaalkan murtadiinta ilaahay diinkiisa la dagaalamayo waxaan ka warqabnaa in shuute uu yidhi ninka dagaalka ka baxa ama waa la dilaa ama xabsiyaa la gelaa ninka xamar aada ninka dagaala ka baxa raadiyahan ka dhegaysana shuutay dadka ma dhalin dadka asagu iskama leh addoon slaverow asagu soo gatay ma aha asagu mayaa soobasaa soo gatay waxaan idin leeyahay dadka la tumaayo oo ceelhareeri lagu tumaayo ee inta u la qaata sida xoolo gudadka lagu gelaayo iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaayey alkawtar waxaan ugu baaqayaa haddii ay kala kulmeen dhibaatada intaas la eg inay annaga inoo yimaadiin si kastaba ha aatee gobolka shabeellaha dhexe ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa ka dhacaya dagaallo aad u xooggan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaana wada howlgallo dardar ku socda
waad mahadsan tahay inaad yeerya safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa ka digtay suurtagalnimada weeraro xooggan oo ka dhanaa shisheeyaha iyo dowladda federaalk oo ka dhacaya muqdisho waryaheena farxaan cali cabdulaahi ayaa warkan inoo akhrinaya war qoraal ah oo lagu daabacay webka safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa looga digay suurtagalnimada weeraro ka dhaca gudaha caasimadda muqdisho kaasoo beegsada xarumo muhiim u ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka safaaradda maraykanka ayaa uga digtay dadka ameerikaanka ah ee ku sugan muqdisho weeraro waaweyn ayna suuragal tahay in waayadana soo aadan magaalada muqdisho ay martigeliso weeraro waaweyn kuwaasoo ka dhaca xarumaha iyo baraha ciidan ee muhiimka u ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku sugan dalka waa siday hadalka u dhigeen waxay sidoo kale intaa ku dartay digniinta ka soo baxday safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho inay suuragal tahay inay dhacaan weeraro afduubasho ah oo loo geysto dadka shisheeyaha iyadoona ka codsatay dadka ameerikaanka ah ee jooga soomaaliya inay xaalad feejignaan ah galaan aadna ula socdaan abdhaytka la xidhiira xaaladda amni ee soomaaliya digniintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen magaalooyin ka mid ah dalka sidoo kale dhowaan duqaymo ku garaaceen garoonka diyaaradaha ee muqdisho xilli uu ka soo degayey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay dareemayaan amni daro baahsan isagoona xasan sheekh ku eedeeyay inuu doonayo muddo kororsi waa kan wariyaheena cabdalla mukhtaar jaylaani oo warkan inoo akhrinaya xildhibaan cabdilqaadir jaylaani oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa isagoo waraysi bixinayey waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee ay wajahayaan iyo dardarta dagaal ee ay la soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu tilmaamay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhowaan dagaal kula wareegeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirkii amniga ee dowladda federaalkana ah uu haweenba guri seexdo cabsi aawadeed waxa uu dhanka kala sheegay in doorasho qof iyo cod ah aysan qaban karin dowladda federaalka hadalkaasina uu yahay mashruucuu xasan sheekh ku doonayo muddo kororsi
inaan ka qaban karnaan muujinay ma ahan keliya waxaan rabnaa siday oga qaban karaan annagu waxaan ognahay xaaladda amniga meesha ka jirtaan ognahay wasiirka amniga oo joogay isbuuciyo laba isbuuciyo waa wax ka yar meesha joogay habeen walba guri buu ku hoyanay oo isaga oo u baqahayo amnigiisa isagoo u baqahayo ayuu habeen walba guri ku hoyanay ma doorasho qof codaa la qabanayaa ayadoo balcad ay ay ay ay shabaab maalin dhaweyta ay qabsadeen balcad intay u jirtaa magaalada muqdisho intay u jirtaa masaafo aada iyo aada u dhowey waxa loo socdo ee loo durbaantumaayo ee dowladdu ay u socoto wax kale ma aha waa muddo kordhin waktigeeda laga soo hormariyey oo la rabo in shaati sharci oo been ah in loo sameeyo annaguna waxa aan diidannahay waa taas madaxweynaha mandhatekii la siiyey waxa uu ku qaban waayey mandhate uu kordhistay waxba kuma qabanayo waxaa marba marka ka dambeysa isa soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ee sheegaya in howlgallada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan gobolka shabeellaha dhexe aan ahayn kuwo ay hor istaagi karaan ciidamadooda saacado ka hor ayay ahayd markii sahal cabdulaahi cumar oo ah taliyaha lugta ee dowladda federaalk oo socdaal ku tagay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe isagoona sheegay inaanu gacanta ku haynin wax ciidamo ah oo dagaalama loona baahan yahay inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula dagaalamaan shan shan iyo toban toban waad mahadsan tahay cabdalle dowladda federaalka ayaa canshuur xaddaafa kusoo rogtay bulshada ku dhaqan degmada afgooya iyadoona guri walba kusoo rogtay inuu bixiyo lacag boqol dollar ah faahfaahin umuurtaas ku saabsan waxaa inoo ambaqaadaya wariyahana cadnaan xaaji muxsin dowladda federaalka ayaa weli wada olole ay lacag ku sameynaysay iyadoo gacan togaalaysay meel walba shalay iyo daraad waxaa magaalada afgooya loo soo diray ciidan bulshada handada oo isugu jira milatari iyo sirdoon kuwaasoo qoys walba u sheegay in lagu soo rogay lacag boqol dollar ah canshuurtan ayaa lagu soo beegay xili lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan dhanka kalena lagu jiro xilligii jiilaalka iyadoo bulshada afgooya intooda badan noloshoodu ku xiran tahay xoolaha iyo beeraha guri walba iyadoo aan loo eegin dadka degan inay faqiir yihiin iyo inay hodan yihiin ayaa lagu amray inay bixiyaan lacagta waxaana ay goobjoogayaal magacooda u qariyay sababo ammaan ayaa noo sheegeen in dad ku dhow boqol qof xabsiga loo taxaabay markay awoodi waayaan inay lacagtaasi bixiyaan hadda kadeedkan waxa uu ka socdaa xaafadda dhagaxtuur waxay leeyihiin xaafadaha kale waan u soconnaa waa la yaaban yahay horey ganacsigeena ayaa canshuur loogu soo rogay khudaar xamar lama geyn karo waa khasaaro haddana gurigii iyo lafihii ayaa laisugu yimid walaalow sidaasi waxaa yidhi goobjoogaha nala hadlay dowladda federaalka ayaa la aaminsan yahay hadday dhulka oo dhan qabsan lahayd inay canshuuri lahayd xoolaha iyo beeraha balse waxaase hortaagan xarakada mujaahidiinta al-shabaab
mahadsaned cadanaan xaaji muxsin warkan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah alfurqaan haatanna warka dibadda xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen diyaarad aan duuliyaa lahayn oo laga leeyahay dalka mareykanka kooxda xuutiyiinta ee ka howlgala dalka yemen ayaa fiidnimadii talaadada shaac ka qaaday in ay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyaa lahayn oo mareykanka laga leeyahay xilliya howlgallo ka waday gobolka alxudeyda ee galbeedka dalka yemen iyadoona wasaaradda difaaca ee mareykanka ee lagu magacaabo bentagoonka qirtay iyadoona xustay inay dabagalo dheeraada ku sameyn doonto afhayeenka kooxda xuutiyiinta ninka lagu magacaabo yaxya sariic ayaa shaac ka qaaday in difaacooda cirka uu soo riday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee m q n taasoo laga leeyahay dalka mareykanka wuxuuna tibaaxay in diyaaraddan ay tahay tii shan iyo tobanaad ee laga soo rido tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada ka dhanka mareykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka kuwaasoo loolan adag oo ay bandiirada u sidoo mareykanka ay ku dhawaaqeen wargeeska afka dheer ee lagu magacaabo washington bost ayaa soo xigtay sarkaal ka tirsan bentigonka mareykanka ayaa sheegay in militariga mareykanku lumiyey xiriirka ay la lahaayeen diyaaradda oo dulmaraysay baddacaas inay si firfircoon ula socdaan dhacadan iyo si ay u ogaadaan sababta iyo falka xiga waxaana xusid mudan in tan iyo bishii noofembar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii xuutiyiinta ayaa bilaabay inay gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn la beegsaan maraakiibta xamuulka qaada ee kusii jeeda yahuudda ama kuwa la xiriira ee ku sugan baddacaas warkii dhegeystayaal duhurnimadan idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa igaynta warkii dhegeystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa igaynta